إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah maleeshiyaad hubaysan ayaa qof shacaba ku dilay gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya dowladda xabashada etoobiya ayaa kordhisay caburinta ay ku hayso saxaafadda ka howlgasha dalkaas iyo dhulka soomaali galbeed iyadoo bil gudaheed xirtay ku dhowaad toban saxafiyiin ah walaayada islaamiga shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka ee beesha abgal ayaa kulan muhiima ku yeeshay mid ka mid ah magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa isi soo taraya dhibaatada dhaqaale ee shisheeyuhu ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada ah iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa kulama ka dhanaa xasan sheikh waxa ay uga socdaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya dowladda suudan ayaa sheegtay inay gebi ahaanba la wareegtay gobolka khartuum iyadoo xoogaga r s f ay duqeymo ka geysteen magaalada humudarmaan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة waa saddex iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo lix oo ku beegan kow iyo labaatanka bisha shanaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran maleeshiyaad hubaysan ayaa qof shacaba ku dilay gobolka galgaduud ee dhaca bartamaha dalka soomaaliya faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya moxamed qaasim saacadihii lasoo dhaafay waxaa gobolka galgaduud gaar ahaan inta u dhexaysa deegaanada dhacdheer iyo furuntii fure ee gobolkaas ka dhacay dil loo geystay ruux shacab ah oo lagu magacaabi jiray maxamed yaasiin xaashi dilka ninkan oo dhacay xilli habeen ah ayaa waxaa loo badinayaa inuu salka ku hayo aana qabiil dableyda falkan ku kacday ayaana goobta iskaga baxsatay dilkan ayaa kusoo aadaya xilli muddooyinka u dambeeyey aada usoo bateen dilalka ku salaysan aanooyinka qabiil kuwaas oo ka dhacayay gobolka galgaduud ama guud ahaan gobolada dhexe ee dalka soomaaliya qabyaalada ayaa waxaa naga reebtay diinta islaamka sidaba laga wariyey rasuulkayna moxamed sala allahu calayhi wasalam ka taga qabyaalada waa mid qarmuun oo liidata ayuu yidhi nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam marka sidaas darteed waxaa habboon in dadka muslimiinta ay ka waansamaan oo ay ka tagaan qabyaalada oo ay qabsadaan xarigga allaah oo ah kitaabka alleh kaas oo adduunye iyo aakhiraba faa'iido lagu helayo
dowladda xabashada ethoobiya ayaa kordhisay caburinta ay ku hayso saxaafadda ka howlgasha dalkaas iyo dhulka soomaali galbeed iyadoo bil gudaheed ku xirtay ku dhowaad toban saxafiyiin ah cabdiqaalim macalin cabdiweli ayaa ka warramaya warbixinno la baahiyey ayaa shaaca ka qaadaya in dowladda xabashada itoobiya ay kordhisay caburinta iyo xiriga ay ku hayso saxafiyiinta ka howlgala gudaha dalkaasi iyo dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysigeeda warbixin ay soo saartay hay-ad u dooda suxufiyiinta oo magaceeda loo soo gaabiyo c b g ayaa waxaa lagu cambaariyey caburinta iyo cagajuglaynta ee ay dowladdu xabashada itoobiya ku hayso suxufiyiinta soo tabiya wararka xaqiiqada ku salaysan waxa ay hay-addu sheegtay in bil gudaheeda ay dowladdu xabashada itoobiya xirtay toddoba suxufiyiin ah kadib markii ay baahiyeen wararka ay xukuumadda adis ababa doonaysay in laga hadlin hay-adda ayaa dowladda xabashada itoobiya ugu baaqday in sida ugu dhaqsiyaha badan kusii dayso suxufiyiinta ay xirtay isla markaana ay joojiso cabsigelinta ay ku hayso saxaafadda dowladda xabshida itoobiya ayaa cadaadiskan ay saartay suxufiyiinta ka howlgasha dhulka soomaali galbeed ee xoogga ku haysato kaga soo horjeeda wararka xaqiiqada ee halkaasi ka jira iyadoona doonaysa inay ka gaabsadaan tacdiyaadka iyo dhaca ay u geysanayaan ummadda soomaaliyeed ee ku dhaqan halkaasi walaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe iyo odayaasha dhaqanka beesha abgaal ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay mid ka mid a magaalooyinkii dhowaan ay la wareegeen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdalla mukhtaar kulankan oo ka dhacay deegaanka miir taqwo oo ka mid ah deegaanadii dhowaan laga xoreeyey askarta dowladda federaalka ayaa waxa uu dhex maray odayaasha dhaqanka beelweynta abgaal iyo mas-uuliyiinta ugu sarreysa walaayada shabeellaha dhexe oo ugu horreeyo sheekh yuusuf sheekh ciise kobo ku tukade ugu horreyn waxaa kulanka ka hadlay sheekh faarax cali oo ka mid ah culimada diinta islaamka isagoona sheegay in kulankan lagu gorfeeyey arrimo muhiim ah beesha abgaalna ay si weyn u soo dhoweeyeen qodobadii uu daarnaa kulanka fadhigan iyo fadhiyadii ka horreeyey ee dowraadkii ka horreeyey iyo kulamadii gaargaarka ahaa iyo midkan khitaamka ee weyne maanta dhacaya ee deegaankaas la tilmaamay ka dhacaya oo intaasoo deegaan ay isugu imaadeen waxaa nooga muuqanaya iyodidiilo weyn oo islaamka wax weyn oo maslaxada uga muuqanayso dadkii oo taageero muujinaya islaamkii inay taageerayaan cadowgooda iska dhicinayaan waxaanu isla garannay ragga nuqabada ah ee odayaasha waxgaradka ah cuqaashaahu ee dalku inuu gumaysi ku jiro isla fahamnay dhammaantood waxaana isla qaadanay qaabkii looga xorayn lahaa cadowgaas in dhib jiro oo cadowna hayso waa wada garannay sidaynu isaga qaadi lahayna waa isla fahamnay waana cid walba oo iyadu u istaagtay diintaas ilaahay inay u nusrayso oo aysan cid ku halaynin intaanoo ummada iyo intay maamulaana ka dambaysa hadday qaataan go-aanadaas waxaa nooga muuqanaya in cadowga ilaahay uu jebi doono waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha beesha abgaal oo tiro ahaan gaarayay ilaa boqol iyo lix oday kuwaasoo sheegay inay soo dhoweynayaan kulankan waxaan marka dadkan aan ugu baaqaynaa oo aan leenahay amniga iyo istiqraarka ay haystaan waxay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka inay dadkan ay gacanta ay ku qabsadaan dadka nuqabadooda oo odayaasha intaan dadka halka laysugu keeno boqolkii lixda qof ka kooban waa hogaankii bulshada muslimiinta ee beelweynta afgaal dadkan waxaan kula sii dardaarmaa marka dadka ay u tegi doonaan wanaagga ay halkan kala kulmeen iyo diinta ay inta ka xambaareen inay dadka gaarsiiyaanna waa kula dardaarmaya insha allahu tacaala marka diintan waa diin samaawiya waa diin aan la kala lahaynin waa qof walba waajib saaran walaxaan annagu aan nagala leeyahay noolama sheego hayo gebagabada kulanka ayaa waxaa ka hadlay waaliga walaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise isagoona ka warbixiyey kulankan iyo waxa uu daarnaa geesta kalena fariin u diray askarta uu hoggaanka u hayo xasan sheekh farintaasu waa caddahay sideedaba wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina akar annaasi laa yaclamuun akarka aan ogeyn ilaahay aqaaninow ka mid yahay gurguurte in ilaahay qaalib yahay oon laga adkaa karin in allaha casiizun xakiim ilaahay lagama adkaado annaguna ciidan ilaahaan nahay xoogaan leennahay iyo xiiradaan leennahay iyo ragannimo aan leennahay annagu kuma saarinin waxaan leeyahay dadkan inaan dilno ka adkaano waxaan ka jecelnahay inay noo yimaadiin waxaana u baaqaynaa odayaasha iyo annagu soo wada baaqmeen waxaan ugu baaqaynaa inaad noo timaadiin cafiyaad tihiin haddaad askar caaliya tihiin haddaad macawsley tihiin wax laydin haysta mala ilaahay baad u gefteen annaga nooma gefin midda kale qofka idinka adkaatay annaga maaha haddii aad kasan taagaysiin saa laydinkaga adkaa karaa yacni balqiisa waxay tidhi rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan waxaan guusha u rabno waa kitaabkiisa maaha guul shakhsiya waxaa marar badan sidan oo kale walaayaadka islaamiga ah ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab uga dhacay kulamo looga tashanayay aayaha ummadda iyo jihaadka ka socda bariga afrika waxaa isi soo taraya dhibaatada dhaqaale ee shisheeyuhu ku hayaan bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya tafaasiisha warkaas waxaa soo jeedinaya axmed cabdulaahi maalinba maalinta ka dambeysa waxaa magaalada muqdisho laga soo sheegayaa in bulshada halkaasi ku nool ay wajahayso dhaqaale burbur baahsan xoogsatada ku nool magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa mar kale muujiyey shaqola-aanta baahsan ee ku haysata magaalada waxa ayna tilmaameen in shisheeyaha ay la wareegeen ilihii dhaqaale ee dalka sidoo kale ay keensadeen shaqaale qabanaya dhammaan howlihii ay qaban jireen ajaanibta la keenaayo sax ma aha annagana sax naguma aha dhanteennana ma aha annaga waxaa yani waddanka waxay leeyihin injineeriin waxay leeyihin xoogsato waxay leeyihiin dhaqaalo marka anaga waddankeena ku filan inaa ajnabi la keeno waa laga fiican yahay in laga dhaafo ajaanibta wallaahi shaqla'aana magaalada ka jirtaa macnaha shiidaa ka jira shaqla'aadaa ka jirta rafaadaa ka jiro subixii laba saaca imaanaa tuma laba saacaan ka tagaa marmar waxaa dhacdaa oo anu eberel ayaa imaanaayo eberle baxaaya laakiinse alxamdulilah alshukla xoogaa dadka kaleenta waxaan umalaynaa inaan karoonayo furayaashii waxaasaan qoraa ajaanibaa maanta qaadato alboorka waxaa ka shaqeeya ajaanib gobolka waxaa u shaqeeya ajaanib daaraan dhaadheer waxaa dhisto ajaanib annagaana dhisnay ma fahanti waxaa shaqadii ay ku baxdaa maamul xumo musuq maasuq dowladda federaalka ayaa dhaqaalaha soomaaliya u gacan gelisay shisheeyaha noocyadiisa kala duwan waxayna gacanta ku hayaan dhammaan ilihii ugu muhiimsanaa ee dhaqaalaha soomaaliya sida dekedda iyo wixii la midka ahaa qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ah iyo siyaasiyiin mucaarad ah ayaa kulana ka dhanaa xasan sheekh waxa ay uga socdaan magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya cadnaan xaaji muxsen ayaa ka warramaya maalmihii lasoo dhaafay waxaa magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya kusii qulqulayay qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada xildhibaano iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda federaalka dhinacyadan ayaa waxa ay yeelanayaan kulamo kala duwan oo ay kaga soo horjeedaan xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha dowladda federaalka iyo sida uu u maareynayo arrimaha siyaasadeed ee kala dhexeeya dhinacyadan madaxda maamul goboleedyada ee qaybta ka ah kulamadan ayaa waxa ay kala yihiin axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland iyo siciid deni oo ah hogaamiyaha maamulka isku magacaabay puntland kuwaas oo labaduba ay khilaafyo siyaasadeed kala dhexeeyaan dowladda federaalka xogaha ayaa intaasi ku daraya in maalmaha soo socda ay dhinacyadan soo saari doonaan go-aano ka dhan ah qaabkuu wax ku wado xasan sheekh waxaa cirka isku sii shareerayaa khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo qaar ka mid ah maamul goboleedyada iyadoona maalmahan dambe ay aada u soo badanayaan siyaasiyiinta mucaaradka ah oo ay ugu horeeyaan qaar ka mid ah xildhibaano ka tirsan baarlamaanka oo si weyn uga hor yimaaday habsami u socodka dowladda federaalka iyo siyaasadda uu isticmaalayo xasan sheekh maxamuud warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda suudan ayaa sheegtay inay gebi ahaanba la wareegtay gobolka alkhartuum iyagoo xogaga r s f ay dhankooda duqaymo ka geysteen magaalada umudarmaan ciidamada ah dowladda suudan ayaa ku dhawaaqay inay si buuxda ula wareegeen gacankuhaynta gobolka khartuum iyagoo sheegay inay gebi ahaanba ka saareen maleeshiyaadka r s f ee ku sugnaa gobolkan kadib dagaalla culus oo muddo dheer socday dhinaca kale ilo xog ogaal ah oo u warramay warbaahinta ayaa sheegay in maleeshiyaadka dacmu sariic ay gantaalla ku garaaceen xarunta caafimaadka ah ee ciidamada milatariga ah ee ku taalla magaalada umudarmaan waxaa xusid mudan in muddooyinkii ugu dambeeyey ciidamada dowladda suudan ay deegaan hor leh kala wareegayeen maleeshiyaadka dacmu sariic kuwaas oo dhankooda duqaymo aan kala joogsi lahayn kuwada deegaanadii laga qabsaday warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga oo naga intaa